abaarta ka jirta soomaaliya gaar ahaan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa saameyn dhinacyo badan leh ku yeelatay qeybaha kala duwan ee ganacsatada yaryar ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dadka ganacsiyada yaryar leh gaar ahaan kuwa ka ganacsada qudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa sida ay sheegeen wajahaya hoos u dhac ku yimid ganacsigooda waa kuwan qaar ka mid ah dadka ka ganacsada qudaarta iyo kuwa leh ganacsiyada kale ee yaryar oo ka warbixiyey ganacsigooda iyo hoos u dhaca ku yimid
waxaa qabad nagu haysataa qudaartii oon la gadanaynin oo lagu soo reebayo koontaroolkii lagu soo reebayo iyadoo dhimatayaa ku imaanaysaa lagaama gadanayo abaaraha sababe lacag la-aanta wax kaloo sababe ma lahan hay-adaha iyo dowladaha waxaan ugu baaqayaa in sidaan haddana haysato si nalooga bedelo ganacsi male horta meesha waa iska farfadhinaa magaaladana waxaa waaye kala socod maleh meeshan waxaa waaye ijaar waaye waxaaba laga yaabaa inaadan shilinkiiba u helaynin ma garata oo xaaladaha iska jira xaalado cakiran ay yihiin horta ganacsiga guud dibdhoos u dhac ku imaaday khaasatan qudaarta waxaa ugu ganacsiga ugu maxaa la dhihi jiray hallawga badan dib u dhac iyo raqiis zaa'idna way ku dhacday sababtee waxaana loo eersanayaa abaaraha iyo waddanka isbeddelka magaala waddanka ka dhacay marka wax dad aan ka soo qaadnaan kama sii musheexnaa oo ilaa laba toos afar toos qof shan toos qof aan dul saaran waxaan kula muxuu ahaa dad aan xoolaha ka soo qaadnaa waxaan kula biil yar aan ka raadsanaa marka waxaan kula muxuu ahaa dee dhibaatadaas iska jirtaa abaarta sameynaysa dad badan oo xoolihii ka soo dhamaadan hadda nagu soo dhaceen marka saasaa jirtaa maartay aan qaaliyoobin ma laha nocoshada kore u kacday hadda aan shoobinkaan yararaan gadaa bagaashkaan yaraan gadaa socodkooda islow islow waxba maartay socod badan ma laha